agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafuray tababar ku saabsan barashada wadaniyadda iyo ka qayb qaadashada siyaasadda tababarkan ayaa loo qabtay shan iyo labaatan dhalinyaro ah oo ka kala socday ururada bulshada rayidka somalilan mustafa cali bile agaasimaha waaxda dhalinyarada iyo ciyaaraha somalilan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarka tababarkan oo ku saabsan kor u qaadista ka qaybgalka arrimaha madaniga iyo dimuqraadiyadda oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro shan iyo labaatan dhalinyaro ah oo ka kala socda ururada magaalada hargeysa waad ku mahadsan tihiin ka qaybgalka aad ka soo qayb gasheen ee timeka sidaad u ilaaliseen tababarkan wuxuu socon doonaa muddo laba cisho ah waxaan idigu boorinaya ad ka faa'iidaysataan oo macallinka aad ka faa'iidaystaan labada cisho ee casharada ad qaadanaysaan agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirashiid caydiid yaasiin ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan casharada la barayo
wadaniyaddu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofku uu aamino princibal u ahaada mabda u ahaada waddankiisa inuu jeclaado inuu ku faano waxay macna samaynaysaa markaad waddan aan waddankaaga ahayn aad tagto meelahaa soo hillaacaya ee yurub markaad tagto waxaad dareemaysaa wax waddaniyad laydhaah oo kaa maqnayd inay jirtay weliba waxaa kugu abuurmaya in aan markii hore kugu jirin waddankaaga waddaniyaddii innaga waxay naga bar dhaga barjaysay oo halkeedii noogu jirta qabyaalad waddaniyadda dhabta ah ee reer somalilan ama soomaali waa qabyaalad marka qabyaaladaynu ka jecel lahay even marmar culimmadu waxaa bay barbar dhigtaa in diintii aynu qabyaaladda ka jecellay oo maanta haddii qof diintaa agtaada ku caayo ama uu ku gafo adoo qalbiga ka nacayaad eegaysaa oo waad dhaafaysaa laakiin ninka reerkaaga wax ka sheega haddaanad gacan u geysan horta af laba dhaaf maysid waddaniyaddu maanta oo kale muhiim bay noo tahay dalkeennii